sandheere waa mahadsan tahay ilaa labadii toddobaad ee ugu dambeeyey magaalada beledweyne waxaa ku socday waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka soomaaliya oo taliyaha nabad sugidda iyo xildhibaano iyo wasiirka federoolka uu ka mid yahay intaba waxay dadaal ugu jireen xiisad ka dhalatay askar la dilay in la xaliyo markii arrintaa ay dhammaatayna waxa ay bilaabeen in amniga magaalada iyo sidii xarumihii dowladda oo ay gacanta ku hayaan askar ka amar qaadata maamul la magac baxay hiiraan state sidii gacanta dowladda loogu soo celin lahaa shalay kulan ayaa waxa uu ka dhacay guriga uu degan yahay ama goobta uu degan yahay taliyaha agaasimaha nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambololshe waxaa looga hadlay arrimo quseeya amniga magaalada iyo sidii nidaamkii loogu soo celin lahaa magaalada beledweyne waxaa la isku afgartay in xarumaha dowladda gacanta ciidanka dowladda lagu celiyo muddo sagaashan cisho gudahood oo laga shaqeeyo sidii dowladda soomaaliya meelaha burbursanna dib u dayactir loogu sameyn lahaa meelaha kalena goobihii maamulka loogu talagalay ay ugu shaqayn lahaayeen intaba waa la isku afgartay maamulka iyo saraakiishii kulantay waxaana ay ka ballameen in tallaabooyin kale la qaado tallaabooyinka la qaadaya waxaa ka mid a maanta waxaa loo dhaqaaqay sidii misbaarooyinka yaalla duleedka waqooyi magaalada beledweyne loo qaadi lahaa odayaashu waxay ballan qaadeen in ay kala shaqaynayaan maamulka dowladda iyo ciidamada soomaaliya sidii amniga gacanta dowladda lagu soo celin lahaa maleeshiyaadkaasina looga wareeji lahaa isbaarooyinka u yaala duleedka magaalada ilaa iyo hadda wax go-aan ah oo laga gaaray ama laga in la qaaday ilaa hadda ma xaqiijin karna laakiin waa loo dhaqaaqay in arrintaasi laga dhameeyo waan gartay wadahadallada arrintan lagu xalinayaa intee bay soo socdeen xuseen
maxamed waxay soo socdeen intii isbuucaanay socdeen markii heshiis laga gaaray askartii la dilay kadib oo wafdi ka yimid dhinaca muqdisho uu dib ugu laabtay kadib ayaa hawshaasi la bilaabay ilaa afar saddex maalmooday hawshaan socotay laakiin waxaa muuqata in mirodhal fiican laga sameeyey ama hore loo dhaqaaqay waxaa maamulka iyo madaxda joogta iyo odayaashaba ka go-an sidii ay uga dhabay lahaayeen wax ka qabashada xaaladda magaalada beledweyne haba ugu badnaatay midda amniga oo ilaa iyo labadii sano ugu dambeysay xaaladeedu ay qasnaatay waan gartay marka ciidamadii maleeshiyada ahaa ee haystay meelaha hadda la sheegayo maxaa xaalkoodu noqonayaa marka laga hadlayo mustaqbalka
maxamed waa mahadsan tahay mar kale wasiirka batroolka oo ka hadlay arrintaasi mar wax laga weydiiyey inay awood isticmaalayaan iyo in kale waxa uu sheegay in xeelad iyo wadahadal ay wax ku qabanayaan rajo weynna uu ka qabo in marka la xaliyo waxyaabaha taagan oo ay ka mid tahay cabashooyinka ay dadku ka qabaan dhismaha nidaamka hirshabeelle in lagala hadlo lagala fariisto wixii laga qaban karana dowladdu waxa uu sheegay inay diyaar u tahay inay wax ka qabato rajo waxa uu sheegay inuu ka qabo in iyadoo aanan xabad dhicin oo aanan la dagaalamin in goobihii dowladda loogu talagalay ama xafiisyadii dowladda lagu wareejinayo dowladda inay ku shaqeyso waan gartay marka dadka hubka watay ma ciidankaa lagu dari doonaa ma dadka shacabka ay dad shacab ay noqon doonaan sidee loo maarayn doonaa dhallinyarada iyagu deegaanadaas joogay
waxyaabaha ugu ha looga hadlay kulamada qeyb ayay ka ahayd sida laga yeelayo raggaa hubaysan ee dagaalka la galay al-shabaab kadib markii dagaalka intiisii badneedna uu soo gabagaboobayo inta gobolka hiiraan qeybo badan oo ka mid ah waxaa la sheegay in la qorsheynayo in ciidanka lagu daro qofkii u baahan in askarta uu ka mid noqdo oo dagaal weli sii socdo ka qayb qaadanayo qofkii kale aan diyaar u ahayn in hubka uu meelo kale oo nabad ah oo dhibaatooyin aan loogu geysan karin dadka ama ammaanka aan waxba loogu dhimayn inuu la tago taasna mabdi-iyan odayaashii iyo raggii ka socday dowladda federaalka ee kulanka lahaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay ilaa saddexdii maalmood waa isla garteen in waxyaabaha ugu horeeya la qaadayo inay tahay in ragga hubaysan ee dagaalka la galay al-shabaab in la jiheeyo waan gartay marka siday og tahay mas-uuliyiinta yimid waa dowladda federaalka dhinaca maamulka hirshabeelle cid ka socotay ma jirtaa maxaa laga yidhi arrimaha ku saabsan maamulka hirshabeelle iyo diidmada dadka reer hiiraan
maamulka hirshabeelle gudoomiyaha gobolka waa waa uu ka mid ahaa raggii howlaha wax ka waday oo xilligii nabadeynta iyo arimihii askartii la dilay waa uu ku sugnaa laakiin markan dambe oo arrimaha nimanka ka yimid federaalka iyo odayaashii deegaanka ay kulmayeen kama muuqan laakiin waxaa inta badan xooga la saarayaa sidii hirshabeelle dadka cabashada ay ka qabaan looga xalin lahaa wax kabedelka iyo waxyaabaha eedda ay tirsanayana loo xalin lahaa markaasna iyadoo raalli la ysaga wada yahay nidaam adag oo ka shaqeeya meeshan in markaas la rabo in meesha uu ka dhaqaaqo waxay noqon doontaa haddii ay hirshabeelle noqon doonto haddii ay wax kale noqon doonaan waa wax gaara laakiin in la helo waxyaabaha cabashada ah waxa laga qaban karo oo dowladda ay diyaar ku tahay inay wax ka qabato marka hore in la helo waan gartay marka maamulkii hiiraan state ee sheegtay inuu magaaladaasi ka arrimiyo xagguu hadda ama uu ku dambayn doonaa
maamulka hiiraan state la magac baxay waxa uu horta marka hore ku sugan yahay xaruntii maamulka gobolka iyo tii degmada iyo xafiisyadii lagu shaqaynayay oo burbur uu ka muuqdo oo qaraxyadii shabaab ay u geysteen weli raadkoodii aan la baabi'inin sidoo kale mid ka mid ah buundooyinka magaalada waa ay ku sugan yihiin iyagu waxa ay mar walba xoogga saarayaan in waxyaabihii lagu heshiiyey oo ahayd in nidaamka hirshabeelle la rabay dadkan deegaanka inaynan kaalin ku lahayn in xaqa waxay u lahaayeen markay waayeen kadib ay ay hubka qaadeen oo dhaqdhaqaaqaas ay bilaabeen hadda waxay aaminsan yihiin in maamulka deegaanka ka shaqaynaya inuu yahay hiiraan state